kitaabkii xagay xagay cutubka koowaad boqor dariyas sannadadiisii labaad bisheedii lixaad maalinteedii koowaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagay oo waxaa loogu soo dhiibay sirebaabel ina salaati'iil oo ahaa taliyihii dalka yahuuda iyo yeshuuca ina yahuusaadaq oo ahaa wadaadkii sare oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidammadiisu sidaanuu u hadlaa oo wuxuu leeyahay dadkanu waxay yidhaahdaan wakhtigii weli lama gaadhin wakhtigii guriga rabbiga la dhisi lahaa weli lama gaadhin markaasaa ereygii rabbiga u yimid nebi xagaay oo wuxuu yidhi ma idiin tahay wakhti aad ku hoyataan guryihiinna saqafka loo yeelay iyadoo guriganu uu dunsan yahay haddaba rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada wax badan baad beerateen laakiinse in yar baad soo gurateen wax baad cuntaan laakiinse innaba kama dheregtaan wax baad cabtaan laakiinse innaba kama wabaxdaan dhar baad xidhataan laakiinse innaba ma diirsataan oo kii mushaaro soo qaataana wuxuu mushaarada u soo qaataa inuu kiish daloolan ku rito haddaba rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada rabbigu wuxuu leeyahay buurta fuulo oo alwaax ka keena oo guriga dhisa oo anna waan ku farxi doonaa oo kolkaasaan ammaanmi doonaa rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay waxaad filanayseen wax badan laakiinse waxay noqdeen in yar oo markaad intaas gurigii keenteen anigu waan afuufay waa maxay sababtu maxaa yeelay gurigaygii baa dunsan oo idinkana midkiin kastaba wuxuu u ordaa gurigiisa haddaba idinka daraaddiin ayaa samadii u diiday sayixeedii oo dhulkiina wuu diiday midhihiisii oo anigu abaar baan u yeedhay oo waxaan ku soo dejiyey dhulka iyo buuraha iyo hadhuurka iyo kamriga iyo saliidda iyo waxa dhulka ka soo baxa iyo dadka iyo duunyada iyo hawsha gacmaha oo dhan markaasaa serobaabel ina salaati'iil iyo wadaadkii sare oo ahaa yeshuuca ina yahusaadaq iyo dadka intiisii hadhay oo dhammu waxay addeeceen codkii rabbiga ilaahooda ah iyo erayadii nebi xagay waayo rabbiga ilaahooda ah ayaa isaga soo diray oo dadkiina rabbiga hortiisa ayaa cabsi ku gashay markaasaa xagaay oo ahaa wargeyskii rabbiga dadkii u sheegay farriintii rabbiga oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay anigu waa idinla joogaa kolkaasaa rabbigu kiciyey ruuxii serobaabel ina salaati'iil oo ahaa taliyihii dalka yahuuda iyo ruuxii yeshuuca ina yaxuusadaaq oo ahaa wadaadka sare iyo ruuxii dadka intiisii hadhay oo dhanba oo intay yimaadeen ayay ka shaqeeyeen gurigii rabbiga ciidammada oo ilaahooda ah oo taasuna waxay dhacday boqor dariyuus sannadadiisii labaad bishiisii lixaad maalinteedii afar iyo labaatanaad